shirkii wadatashiga arrimaha xasilinta soomaaliya iyo xilliga kala guurka oo muddada saddexda maalmood nooga socday magaalada kismaayo runtii shir aad i aad muhiima ayuu ahaa su-aalo loogu talagalay booqashada deegaanka dowlad goboleedka dowlad goboleedyadoo dhan baa lagu tegayey wufuuddan wufuud la mid ahaa meel walba jirtay arrimaha muhiimadda u leh marxaladda kala guurka su-aalaha howlgalka amniga haddii amsom joogta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowlad goboleedyada ay la howlgelayaan su-aalo la xiriira hay-adaha horumarinta hay-adaha amniga iyo saraynta sharciga dhaqangelinta sharciga soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed iyo xaaladdu ku sugan yahay deegaanka ee dowlad goboleedyada booliiska caadiga ah dowlad goboleedyada ciidamada daraawiishta ka howlgala dowlad goboleedyada iyo qaabdhismeedkooda dhaqdhaqaaqyada hadda socdo isgaarsiinta caafimaadka taageerada nolosha ay helaan ciidamada howlgallada istaraatiijiyadda xilliga dhow sida ay isula howlgalaan amsom iyo ciidamada deegaanada aad iyo aad arrimaha hagaajinta xaquuqul insaanka xaqiijinta qaab howleedka sharciga su-aalo ku saabsan howlaha taageeridda xasilidda maamulada degmooyinka dhisidda cadaaladda la dagaalanka xagjirnimada aad iyo aad bay u badnaayeen waxaanu ka shaqaynaynay dokumentiga aad arkaysaan ugu manahad celinaya bahda saxaafadda inaad la wadaagi doonto bulshada inteeda kale falanqayn iyo jawaabo dheer kadib shirka wuxuu isku raacay qaabka ugu habboon oo marxaladda kala guurka soomaaliya labada sanoo soo socota ciidamada shisheeya hadday soomaaliya ka baxaan sida soomaaliya ula wareegi lahayd ammaankeeda gudaha iyo xaduudaha taasoo laba waajibaad noqonayso waajibaad maamulada dowlad goboleedyada saaran oo ciidamada booliiska daraawiishta oo ah ammaanka gudaha dowlad goboleed inay ayaga la wareegaan iyo waajibaad saaran dowladda federaalka iyo xoogga dalka soomaaliyeed oo ah inay la wareegaan ammaanka guud oo dalka dhammaan su-aalihii waxaa loo helay jawaabo ku habboon oo runtii haddii lagu dhaqmo soomaaliya u horseedi karo inay iyadu ammaankeeda la wareegto waxaan ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalayaalka shirka wufuuddii ka socotay un-ka oo wakiilka u qaabilsan ergeyga qaramada mudug somalia u qaabilsan arrimaha gobolka dowlad goboleedka jubbaland magnas uu hogaaminayey jarnaalka khabiir ah oo socday oo la taliya oo ah arrimaha un-ka madaxda sector two sector six ee amsom oo halkan ka howlgala ilaa sector three madaxda ka socota african unionka shir beesha caalamka ay u dhantoo si wanaagsan loo soo agaasimi buu ahaa annagana waxaa ka qayb galay shirkan golaha amniga dowlad goboleedka jubbaland u qaabilsan oo ay ka mid yihiin wasaaradaha amniga arrimaha gudaha maaliyadda garsoorka iyo dhammaan taliyaasha ciidamada iyo anigoo haddii shirka hogaaminayo kaga wakiil ahaa madaxweynaha madaxweynuhuna wuxuu noo furay maalinta isniin tahay ugu dambeyntii shirkan arrimo guulaha ka soo baxay waxaan ka codsanaynaa dhammaan beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba in gacan laga geysto si soomaaliya ammaankeedii iyo qarannimadeedii u soo noqon lahayd